halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii reer galatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnaha masiixiyiinta ah ee deegaankaasi waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer galatiya markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan nimcada iyo sharciga rumaysadka waxaanan aragnay sidii rasuul bawlos uu inoogu balballaariyey arrinka markaasoo uu lahaa sida ku qoran aayadda laba-iyo tobanaad sharciguna kama imaanin rumaysadka laakiin kii sameeya waxyaalaha sharciga isaguu ku noolaan doonaa waxaa kaloo aayaddii saddex iyo tobanaadna uu ku leeyahay masiix wuxuu inaga furtay inkaartii sharciga isagoo inkaar inoo noqday waayo waxaa qoran mid kasta oo geed ka soo daldalanu waa inkaaran yahay haddaba masiixu wuu ina soo furtay oo wuxuu inaga samato bixiyey ciqaabtii sharciga sidee buu haddaba taasi ku sameeyey wuxuu taasi soo gunaanaday markii innaga aawadeen uu inkaar noqday isagu ciise masiix wuxuu dusha u ritay ciqaabtii dadka oo dhan saarnayd waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran aayadda saddex iyo tobanaad mid kasta oo geed ka soo daldalanu waa inkaaran yahay waxaa haddaba aayaddan laga soo xigtay kitaabka axdigii hore sidaan arki doonno waana qidco xusuus mudan oo inoogu qoran qorniinka iyadoo ay ugu wacan tahay asbaabo dhowr ah mid ka mid ah asbaabahaasi waxa weeye in reer banu israa'iil aanay isticmaali jirin inay geed iska soo laadlaadiyaan marka ay dembiilayaasha dilayaan reer banu israa'iil markii ay qof xujoobay dilayaan way dhagxin jireen waxa keenay inay dadka dhagxiyaan markii ay dembaabaan ayaa waxay tahay in dhulka ay ku badan yihiin dhagaxda marka waa qalab ay si fudud ku heli karaan markaana reer banu israa'iil dadka geed kama soo laadlaadin jirin markii ay xukun saaraan qofka laakiin way dhagxin jireen ha yeeshee markii dembi aad u xun la galo ayaa dadka la saaraa geed marka waa qalab ay si fudud ku heli karaan markaana reer banu israa'iil dadka geed kama soo laadlaadin jirin markii ay xukun saaraan qofka laakiin way dhagxin jireen ha yeeshee markii dembi aad u xun la galo ayaa dadka la saaraa geed kadib markii la dhagxiyo sida sharciga uu leeyahay oo halkaasaa laga soo lalmiyaa waxaa haddaba sharcigaasu uu ka soo jeedaa kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan ee baalka laba boqol kow iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo haddii nin uu galo dembi dhimasho istaahila oo isaga la dilo oo aad geed ka soo daldashaan jidhkiisa maydka ahu waa inaan habeenka oo dhan geedka lagu daynin laakiinse hubaal waa inaad isla maalintaasi aastaan si aydnaan ku nijaasaynin dalka uu rabbiga ilaahiinna ahu dhaxal idiin siiyey maxaa yeelay mid kasta oo geed ka soo deldelanu waa ka inkaaran yahay xagga ilaah taasina waxaa loola jeedaa haddii qof dembi xun uu galo oo la dhagxiyo in jidhkiisa geed laga soo laadlaadiyo si loo arko laakiin ma ahan in habeenka oo dhan uu halkaasi ka soo laadlaado asbaabta sidaasi loo yeelayana waxa weeye in qofkaasu uu inkaaran yahay waxaana la leeyahay in aydnaan ku nijaasaynin dalka uu rabbiga ilaahiinna ahu dhaxal idiin siiyey haddaba waxaa warqaddan reer galaatiya laynoogu sheegayaa in masiixu uu inkaar inoo noqday su'aasha soo baxaysana waxa weeye goormo ayuu inkaar inoo noqday ma wuxuu inkaar inoo noqday markii la sare kiciyey jawaabtu waa maya markii uu dhashay ayaa waxaa loogu yeedhay mid quduus ah sida ku qoran cutubka koowaad aayadda shan iyo soddonaad ee injiilka sida luukas uu u qoray mise wuxuu noqday mid habaaran wakhtigii u dhexeeyey ilmanimadiisa ilaa uu ka soo gaaro saddex iyo soddon sannadood wakhtigaas oo lagu sheego inuu ahaa sannadihii uu aamusnaa mar kale ayaan idinku leeyahay maya waayo waxaa laga qoray wakhtigaasi inuu nimco ku koray dadka iyo ilaah hortiisa haddaba ma wuxuu inkaar noqday markii uu waday howshii wacdiskiisa maya oo xilligan ma ahan goortii uu inkaarta noqday welibana ma ahan wakhtigii ilaah uu la hadlay markaasoo uu lahaa kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo tobanaad haddaba wakhtigii uu habaarka noqday waa markii uu saarnaa isku tallaabta ha yeeshee ma ahan saddexdii saacadood ee ugu horraysay waayo markii uu isbixiyey wuxuu ahaa mid aan iin lahayn waxaase ay ahayd saddexdii saac ee ugu dambeeyey markii uu isku tallaabta saarnaa markii uu habaarka noqday waxaa nebi ishaaciyaah uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ishaaciyaah konton iyo saddex waa cutubka e aayadda tobanaad markaasoo uu lahaa nebigu qayb ahaan hase ahaatee waxaa rabbigu raalli uu ka noqday inuu isaga nabarreeyo wuxuu isaga ku riday xanuun markaad naftiisa qurbaan dembi ka dhigtid ayuu arki doonaa farcankiisa haddaba rasuul bawlos wuxuu leeyahay mid waliba oo geed ka soo deldelanu waa inkaaran yahay haddaba erayga giriigga ah ee geed waxa weeye xulon masiixa waxaa lagu qodbay geed war muxuu kaasu noqonayaa eray lagu beddeli karo habaarka markaasoo uu ciise masiix isku tallaabta u yimid inuu galo booskeenna oo halkaas lagu dilo si aniga iyo adigu aynu ku soo gaarno geedka nolosha haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan inay barakadii nebi ibraahim quruumaha ugu timaado ciise masiix inaynu ballankii ruuxa ku helno rumaysad israa'iil waxa ay isticmaalayeen sharciga muddo gaaraysa kun iyo shan boqol oo sannadood xilligaas waxaanay ku khasaareen inay xajiyaan markii ay joogeen rasuulladu kiniisaddii yeruusaalem oo laga doodayey in sharciga lagu dhaqo qurumaha iyo inay nimcada ku badbaadaan ayaa rasuul butros wuxuu yidhi innaga iyo awoowayaashaya ma aynan dhowrin sharciga sida ku qoran cutubka shan iyo tobanaad ee kitaabka falimaha rasuullada rasuul bawlos wuxuu soo jeedinayey oo u sheegay rasuulladii yeruusaalem inaan lagu qasbin qurumaha inay shuruuc raacaan maadaama ay yuhuuddu qudhooda kaamili waayeen sharciga masiixa ayaa galay booskeenna si aynu ku helno wax aynan sharciga ku heleen ruuxa quduuska ah ayaa hadiyad ahaan loo siiyey kuwa nimcada raaca wakhtiga nimcada haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan walaalayaalow sida dadkan u hadlayaa inkastoo ay tahay xataa axdiga dadka mar haddii la hubiyo lama buriyo waxbana laguma daro waxaad ka soo qaaddaa inaad nin kula heshiisay inaad siiso boqol dollar sannad kadib baad ninkii is aragteen waxaanad ku tidhi war kontonkii aan kuu ballanqaaday waa kaas ninkii wuxuu kugu odhanayaa haddaba war soo iguma aadan odhan boqol dollar baan ku siinayaa markaasaad adiguna ku leedahay sidaas waan ku heshiinnay markii hore laakiin waan isbeddelay iminka waxaanan goostay inaan ku siiyo kontonkan dollar markaasaa ninkii uu kugu odhanayaa war maxaad isku beddeshay ma waxaad wax kasta beddelaysaa markii qoolku uu kaa dhaco taasi ma suurtowdo haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan ballamada waxaa loo qaaday nebi ibraahim iyo kii ka soo farcamay lama odhan kuwa ka soo farcamay sida kuwa badan laakiin sidii mid keliya oo ah kan ka soo farcamay kaas oo ah masiixa ilaah wuxuu u yeedhay nebi ibraahim wuxuuna ka ballanqaaday inuu ka dhigi doono mid dunidu ay ku barakowdo wuxuuna masiixa aawadii ka dhigay nebi ibraahim in dunida ay ku barakowdo masiixa waa kan dunida keenay badbaadada kelmadda farac waxay ka hadlaysaa qaas ahaan masiixa waxaad eegtaa kadib bilowgii cutubka laba-iyo labaatanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaanad arkaysaa in masiixa aawadii uu nebi ibraahim dunida oo dhan farxad u noqday waxaad eegtaa kitaabka bilowgii cutubka laba-iyo labaatanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaadna arkaysaa in masiixa aawadii uu nebi ibraahim dunida oo dhan farxad u noqday oo masiixa qudhiisa ayaa mar kale wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka siddeedaad aayadda lix iyo kontonaad sida tan aabbihiin ibraahim waa ku reereeyey inuu maalintayda arko wuuna arkay uu ku farxay haatanna aynu horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waxaan leeyahay ilaah baa axdi horay u dhigay oo sharcigii afar boqol iyo soddon sannadood dabadeed yimid ma buriyo axdigaas oo ballanka ma baabi'iyo markaa sidaannu aayaddaasi kore ka dhadhansan karno ilaah baa nebi ibraahim la galay axdi markii sharcigii yimid ama la soo dejiyey afar boqol oo sannadood kadib ayaan haddana la beddelin ballankaasi bilxaqiiqa ilaah wixii u ballanqaado gadaal ugama noqdo ilaah wuxuu ka ballanqaaday nebi ibraahim inuu siin doono dhul waxaa kaloo uu ka ballanqaaday inuu siin doono wiil iyo inuu farcankiisa u badin doono sida camuudda badda haddaba ilaah wuxuu kaamilay ballankaasi oo wuxuu nebi ibraahim ka dhigay quruun fara badan oo waxaa ka mid ah qaranka reer banu israa'iil ballankanna wuxuu soo marayaa isxaaq oo ahaa kan masiixu uu ku abtirsado oo masiixu wuxuu ka soo baxayaa ama uu ka imaanayaa durriyadda nebi isxaaq ilaah wuxuu kaloo nebi ibraahim ka ballanqaaday inuu barako u noqdo dadka oo dhan markaana barakada keliya ee aynu dunidan ku haysanno waa masiixa faa'iido kale heli maysid ha yeeshee sayidkeenna ciise masiix baa layna siiyey taasina waa sida keliya ee aynu barako kaga helayno faracii nebi ibraahim ama barako uu u noqon karo waana hadiyad weyn oo waxaa ciise masiix ku soo aroora ballankii ilaah uu la dhigtay nebi ibraahim waxaana lagu soo kaamilay in ilaah dadka uu ku badbaadinayo kalsoonnida masiixa ama haddii ay rumaystaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo haddii dhaxalka laga helo sharciga ballanka lagama sii heleen laakiinse ilaah baa ibraahim ballan ku siiyey marka ay sidaan tahay ballanka ku saabsan masiixa waxaa la sameeyey ka hor intaan sharcigu imaanin ballankuna waa sidiisii mana jiro sharci la bixiyey saaxib ballanka waa la sameeyey iyadoo aan la eegaynin sharciga su'aasha halkaasi ka soo baxaysa waxa weeye waa maxay waxa sharciga loo bixiyey oo muxuu yahay qiimihiisa marka yaanay kula noqonin in rasuul bawlos meesha uu ka saarayo ahmiyadda sharciga balse wuxuu isku dayayaa inuu dadka ku caawiyo inay fahmaan danta sharciga wuxuu dadka tusinayaa sida sharcigu uu u weyn yahay oo uusan qabyo u ahayn oo uu kaamil u yahay laakiin wuxuu muujinayaa kaamilnimada sharciga ayaa waxay muujinaysaa asbaabta ay inoo hor istaagayso taasoo aniga iyo adiga aynaan ka gudbi karin si markaasi taasi ay u keento inaan ilaah aqbalno waxaad maqashaa haatan warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda sagaal iyo tobannaad ee baalka saddex boqol laba iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan haddaba sharcigu waa maxay waxaa loogu daray xadgudubyo aawadood ilaa farcankii loo ballanqaaday uu yimaado oo waxaa xagga malaa'igaha lagaga amray dhexdhexaadiye gacantiis haddaba halkanna su'aal baa ka soo baxaysa waxaana weeye haddaba sharcigu waa maxay wuxuu isweydiinayaa su'aal loo baahan yahay in laga jawaabo oo wuxuu leeyahay waa maxay danta sharciga loo keenay rasuul bawlos wuxuu leeyahay sharciga asbaab baa loo amray waxaa sharciga loo keenay buu leeyahay xadgudubyada aawadood waxaa kaloo rasuul bawlos uu leeyahay ilaa farcankii loo ballanqaaday uu yimaado muxuu haddaba ula jeedaa hadalkaasi isaga ah wuxuu ula jeedaa in sharcigu aannu joogto ahayn waxaa kaloo uu muujinayaa in sharcigu uu dhaqangal yahay inta u dhexaysa nebi muuse iyo ciise masiix mar kale ayaa yooxanaa uu inoogu sheegayaa injiilkii uu qoray markaasoo uu lahaa sida ku qoran cutubka koowaad aayadda toddoba iyo tobanaad waayo sharciga waxaa loo soo dhiibay nebi muuse laakiinse nimcada iyo runtu waxay ku yimaadeen ciise masiix haddaba way ahmiyad ballaaran tahay inaan maanka ku hayno in sharcigu uu yahay wax aan joogto ahayn ilaa uu yimaado kan la dhowrayo kaasina waa masiixa waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sharciga waxaa loogu daray waxa weeye xadgudubka aawadiis waxaana sharciga loo bixiyey inuu muujiyo wax ee looma bixinin inuu dadka dembiyadooda ka qaado mana ahan wax ka celin kara in dadku ay dembaabaan waayo dembigu dunidu horay uga jiraa waxay ahayd inuu dadka u muujiyo sida ay yihiin waxaana weeye inay ilaah hortii ku qurux badnayn nin kasta oo ilaah horta yimaada micno ma leh sida uu daacad u yahay balse mar waliba quduus ma noqon karo ilaah hortii qof yimid mana ahan inay kula noqoto kuwa dembiyada sameeya oo keliya inaanay ilaah hor istaagi karin laakiin waa dadkoo dhan waayo dabeecaddoodu waxay leedahay dembi waxaan garanaynaa in dani ay inagu qasbayso mararka qaar beenta oo ninna run ma sheegi karo wakhti waliba markaana ma ahan inaynu ismoogaysiinno wakhtiyada qaar markii aynu xumaanta falno oo aan xusuusanno berisamaadka waa qasab inaan noloshaada laga waynaynin khiyaano been xatooyo iyo wixii la mid ah markiise aad runta sheegto waxaad arkaysaa inaadan lahayn wax lagu faano oo aad odhan karto anigu waa mutaystay in lay badbaadiyo waxaanan dhammaantayo u baahannahay dhexdhexaadiye kaasoo dhex istaaga ilaah iyo innaga dhexdeenna oo inoo hadla haddaan halkaasi idinka sii wadno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan haddaba sharcigu miyuu ka gees yahay ballamadii ilaah ma suurtowdo waayo haddii sharci wax noolayn kara laysa siiyey sida runta ah xaqnimada waxaa laga heli lahaa sharciga waxaa su'aashu ay noqonaysaa miyaa sharcigu uu ka hor imaanayaa ballamada ilaah waxaa markaasi halkan imaanaya sharaxaadda lagu yaqaanno bawlos oo wuxuu leeyahay ma suurtowdo muxuu sidaasi u leeyahay haddii haddaba uu jiro hab kale ee ilaah uu ku badbaadin karo dembiilayaasha ilaah wuu la imaan lahaa haddii uu soo dejiyey sharci dadku ay ku badbaadi karaanna wuu isticmaali lahaa haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadda laba-iyo labaatanaad ee cutubka saddexaad waxaa qoran sida tan laakiin qorniinku wax walba dembiguu ku hoos xidhay in ballanka rumaysadka ee ciise masiix la siiyo kuwa rumaystay waxaan haddaba aragnay in sharcigu u keeno dhimashada waayo waxaa qorniinku uu leeyahay naftii dembaabtaa way dhimataa sida ku qoran kitaabkii yexisqeel cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda labaatanaad qorniinka ayaa wuxuu ku soo gunaanadayaa in dadka oo dhanba ay wada dembaabeen sababtaas aawadeedna ay wada dhintaan xagga ruuxa waxaa iminka loo baahan yahayna waxa weeye in nolol ruux ahaaneed la helo waxaannu soo aragnay in sharcigu u keeno dhimasho waana waxa keliya ee sharciga laga helo marka ma ahan waxa dhimashada keenaya sida dembigu uu u badan yahay laakiinse waa dembiga iyadoo aan la eegaynin badnaantiisa iyo yaraantiisa dembi waa dembi waxaa laga yaabaa inaydnaan isku dembi ahayn dagaal oogayaasha ha yeeshee weli dembi waad leedahay markaana nin qoraa ah ayaa wuxuu yidhi ma aanan arag dembi la gelayo waxaan ka ahayn kan aniga qudhayduba aan geli karo wuxuu ninkaasu aqoonsan yahay inuu leeyahay dabeecad aan hagaagsanayn oo liidata markaana inta dembigu uu la eg yahay ma ahan waxaa dhimashada ruuxa keenaya laakiin waa inaynu dembiilayaal nahay su'aasha loo baahan yahay in laysweyddiiyo waxa weeye miyaa sharcigu dadka u siiyaa nolol jawaabtuna waxay noqonaysaa maya sharcigii nebi muuse kuma siin karo nolol oo waxba kama duwana sharciyada kale ee nolosha haddii aad ku xadgudubto waxaan garanaynaa inuu jiro sharciga cufsoo jiidka haddii aad meel dheer saaran tahay oo aad iska soo tuurto sharcigaas ayaa dhaqangal ah oo dhulka ayaad si xoog badan ugu soo dhacaysaa oo waa hubaal inaad dhimanayso waxaa kaloo soo baxaya in sharcigu aannu naxariis lahayn oo welibana isma beddelo haddii kale sharci noqon maayo welina waa sidiisii marka ilaah uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii iyo xisqeel naftii dembaabtaa way dhimataa markii aynu eegno nebi aadan iyo abootaxaawo wakhtigii ay joogeen beer ceedan ayaa ilaah wuxuu ku yidhi geedaha kale ee beerta ku yaal waad cuni kartaan laakiin ma ahan inaad cuntaan geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waayo buu yidhi maalintii aad cuntaan hubaal waad dhimanaysaan waxaa qidcadaasu ay ku qoran tahay kitaabka bilowgii cutubka labaad aayadda toddoba-iyo tobanaad waxaa kaloo ilaah uu leeyahay sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka afar iyo soddonaad aayadda toddobaad sida tan oo sinaba eedlaabe loogu haysan maayo kan xadgudbay waxaa kaloo rasuul bawlos isna uu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadda toddobaad sida tan laakiin adeegidda dhimashada keentaa ee qorniin lagu xardhay dhagaxyo hadday ammaan la ahaatay si aan reer banu israa'iil u karin inay nebi muuse wejigiisa aad u eegaan ammaanta wejigiisa aawadeed ee ah tan idlaanaysa mar kalena wuxuu leeyahay dhammaan way wada dembaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaah waxaa markaasi rasuul bawlos uu tilmaamayaa in sharcigu uu yahay kan ina eedaynaya dhammaantayo su'aashuna waxa weeye miyaa nolol laga helaa sharciga saaxib sharciga nolol laga heli maayo isla sida aadan nolol u helaynin haddii aad iska tuurto guri siddeed dabaq ah waayo waxaa ku qabanaya sharciga lagu magacaabo cufsoo jiidka waxaa markaasi muuqanaya in sharcigu aannu ina siin karin nolol waxaa loo bixiyey inuu inoo muujiyo inaynu eedaysanayaal nahay ilaa hortii qorniinku wuxuu ku soo koobayaa inaynu dhammaantayo innagoo dembi ku hoos jirna layna siiyey fursad aynu ku rumaysanno masiixa si aynu nolol kaga helno masiixa waa kuwa rumayste eh haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galatiya cutubka saddexaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan laakiinse intaan rumaysadku imaan waxaa laynagu hoos hayey sharciga innagoo xidhan ilaa rumaysadka la muujiyo marka uu leeyahay intaan rumaysadku imaan ayaa loola jeedaa kan masiixa innaga inoo dhintay la saaranayo waxaa loola jeedaa intaan masiixu imaan sharciga waxaa lagu qaboojiyey naxariis waayo waxaa taambuugga gudihiisa yaallay kursiga naxariista waxaa markaasi yaallay meel allabariga lagu bixiyo si dembiga loo dhammeeyo oo cafiskana dadka ay u helaan waxaa markaasi naxariista lagu heli karaa haddii la bixiyo allabariga tilmaamaya masiixa haddaba intaannu rumaysadku imaanin ayaa rasuul bawlos uu leeyahay waxaannu hoos galnay sharciga waxaanay aayaddu leedahay laakiinse intaan rumaysadku imaan waxaa laynagu hoos hayey sharciga innagoo xidhan ilaa rumaysadka la muujiyo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galatiya cutubka saddexaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed sharcigu wuxuu ahaa edbiyaheenna inuu masiix inoo geeyo inaynu xaq ku noqonno rumaysadka masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin